su'aasha ugu badan ee la isweydiinaya bilihii lasoo dhaafay si gaar ah wixii ka dambeeyey weeraradii cuslaa ee lagu beegsaday kayaanka sahyuuniga ah iyo deegaanada uu ka dhisan yahay gaar ahaan kuwii loo adeegsaday sawaariikhda dheereeya iyo diyaaradaha qarxa ayaa ah maxaynu u arkilaanahay khasaaraha dhabta ah ee ay howlgalladani haleeshiinayaan maamulka yahuudda maxayse raadadka ka dhalanaya sawaariikhdan ka dhanka ah yahuudda u yihiin kuwa naadir ah weydiimahan la isweydiinaya ee daaran mowduucan ayaa waxaa ka mid ah aaway warbaahinta caalamiga ah ee kor u lusha astaanta xorriyadda se maxaanan kayaanka sahyuuniga ah loogu tuhmeynin in uu carqaladeynayo saxaafadda maxayse telefishinada caalamiga ah gaar ahaan kuwa galbeedka iyo inta raacsan marka la beegsado kayaankan dhiciska ah inoogu soo gudbiyaan keliya sawirada hawada oo ay sawaariikh badan sabaynayaan yayse warbaahinta ku raaligelinaysaa in ay mar waliba yarayso khasaarooyinka lafajibiska ah ee gaaraya maamulka yahuudda su'aalahan ayaa waxa ay inoo soo koobayaan daahiro loogu magacdaray haymanaynta warbaahinta caalamiga ah iyo sidii ay ugu jirta gacanta yahuudda waxaana middan si xeel dheer usii caddaynaya awaamirta had iyo goor ka soo baxdo maamulka netanyahu ee dadka shacabka ah loogu diidayo in ay baahiyaan macluumaad sawiro iyo muuqaallo caddaynaya xajmiga khasaaraha soo gaarayo kayaanka gumaystaha ah sida la wada og yahay dowladaha galbeedka kuwa yurub oo lagu sii daray xukaamta caalamka islaamka ayaa ka wada siman taageerada dhinac weliba ah ee loo muujinaya maamulka dhiigyacabka ah ee yahuudda shirkadaha tiknolojiyadda caalamka ayaana maamulka yahuudda ka taageeraya dhanka baahinta iyo buunbuuninta riwaayadiisa iyo baabi'inta macluumaadka saxan ee aanan kayaankan raaligelinaynin baraha bulshada ayaana ka wada siman in ay aamusiiyaan cod waliba oo ka dhan ah maamulka yahuudda iyo doonistiisa xaqiiqadan maydaaniga ah iyo xogtan tijaabada ku dhisan eedaha ka rogaysa sida ay waxa loogu yeero saxaafadda caalamiga ah u garab taagan tahay yahuudda ayaa waxaa ka dhashay in si toos ah loo dahfeedi waayo guuldarrooyinka dhabarka loogu rarayo ciidanka yahuudda ha noqdaan khasaarooyinka lagu gaarsiinaya jiidda go'doonsan ee ghaza gudaha deegaanada uu gumaysiga ku haysta ee filistiin iyo sidoo kale dalka lubnaan maamulka yahuudda ayaa markii ugu horreysay ee u manciyey in la baahiyo macluumaadka ku aadan dagaalka masiiriga ah ee uu ku jiro waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee ehana qaaday camaliyada tuufaanul aqsa kayaankan ayaana kolkaasi soo saaray awaamir uu ku diidaya in la baahiyo muuqaalada kookooban ee caddaynaya ciidamada muqaawamada oo ku sugan gudaha saldhigyadiisa iyo iyaga oo beegsanaya ciidamadiisa baraha bulshada ayaana dhammaantood warkan u hoggaansamay gaar ahaan kuwa laga leeyahay dalka maraykanka sida facebook instagram iyo kuwo kale kolkii dambena maamulka yahuudda ayaa soo saaray amar si guud u mancinaya in dadka ku dhaqan deegaanada uu haysto ay qaadaan sawiro amaba ay duubaan muuqaallo kuwaasi oo lagu dahfeedayo khasaarooyinka ka dhalanaya weerarada lagu soo qaadayo barihiisa iyo ciidankiisa muxaliliinta warbaahineed qaarkood ayaa qaba in haddii aysan ahaan lahayn qaar ka mid ah kanaalada wararka ee ay soo gaarayaan macluumaadka uu maamulka yahuudda qarin waayey iyo doldoleelada tiknolojiyadeed ee laga heli karo macluumaadka saxan in aysan dunida soo gaari lahayn hal macluumo oo tibaaxayso khasaaraha maamulka yahuudda sidoo kalena aan la dhugan lahayn hal sawir oo caddaynaya waxa dhacaya gaar ahaan kuwa muujinaya ciidanka yahuudda oo la sandullaynaya dhankiisa kayaanka sahyuuniga ah ayaa si uu u xaqiijiyey hadafkiisa uu ku hagardaamenayo warbaahinta iyo xogaha saxan waxa uu samaystay guutooyin ciidan oo u tababaran majaalkan kuwaasi ay ugu caansan tahay guutada siddeed kun iyo laba boqolaad guutadan ayaana waxa ay shaqadeedu tahay in ay riqaabo joogto ah ama dabagal ay ku hayso dhammaan bayaanaadka iyo xogaha ka soo baxa gudaha maamulkooda taagta daran iyadoona kaashanaysa shirkadaha ku takhasusay amniga xogaha sida shirkadda ay yahuuddu leeyihiin ee n s o group iyo kuwo kale oo ameerikaan ah si middan la mid ah madaxda sahaayinada ayaa si ay u xaqiijiyaan yoolka ah in ay daboolaan xogaha xaqiiqada ah ee ka jira gudaha maamulkooda kama labalabaynayaan in ay dabagal militari ku sameeyaan wasiilo waliba oo warbaahineed islamarkaana ka shaqaysa gudaha deegaanada filistiin ee uu xoogga ku haysto iyo in wariyeyaasha ajanabiga ah laga hor istaaga in ay shaqadooda u gutaan si xorriyad leh tallaabooyinkan oo dhammi ayuu maamulka yahuudda u qaadayaa si uu u maquuniyo macluumaadka saxda ah ee oga daran gantaallada holcaya sidaasi darteed ololahan warbaahineed ee uu wada kayaanka dulmifalaha ah waxaa ka dhashay in aysan caalamka iyo dadka ku dhaqanba arkin ilaa waxyaabaha ay ciidanka yahuudda raalliga ka yihiin mooye waxaana waddadan ku foofay qaar ka mid ah warbaahinada ka dhisan waddamada muslimiinta iyagoona mar waliba ku celceliya in gantaallada muqaawamada la fashiliyey iyo in aysan gaarin ahdaafteeda ama waa in ay ku habsadeen manaadiq furan oo cidlo ah warbaahinnadan carbeed ayaana warbaahinta kayaanka sahyuuniga ah waxa ay ka shabaheen in ay mar waliba oo ay tabinayaan weerarada ka dhanka ah yahuudda gadaal ka raaciyaan wax khasaare ah ma jiraan cibaaradan ayaana ah mid ay ku caanbaxday saxaafadda kayaanka sahyuuniga ah marka ay tabinaysa weerarada lagu soo qaado marka laga hadlaayo furimaha kala duwan ee ku furmay maamulka yahuudda iyo jabhadaha kala jaadka ah ee lagu dhiig bixinayo waxaa xaqiiqo ah in uu maamulka yahuudda u baqanayo jiritaankiisa sidaba ay sheegayaan madaxdiisa oo uu ugu horreeyo benyamin netanyahu ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda xaqiiqada kale ee biyakama dhibcaanka ah ayaa waxa ay tahay in dagaalka xilligan ka aloosan dhulka barakaysan ee shaam uu yahay mid aysan dhinacyadu isku awood ahayn haddii ay ahaan lahayd awoodda militari tan tiknolojiyadeed iyo midda dhaqaale intuba laakiin iyadoo ay sidaasi tahay haddana khasaarooyinka uu qarinaya maamulka yahuudda ayaa ah kuwo aad u baaxad weyn gaar ahaan guuldarrooyinka taabanaya jiritaankiisa dhanka kalena horseedaya burburka maamulkiisa sida khilaafaadka xooggan ee ka holcaya talaafiif iyo barakaca cagsiga ah ee ay yahuuddu kaga baxsanayaan dhulka filistiin kadib markii ay yahuuddu u caddaatay in dulmiga uu zuuli maalin un madluumkana uu aarsan gumaystahana uu heryadiisa raran doono ha dheeraado wakhtiga ama ha gaabto ee